arrintahani muddo waxay ku hawlanaayeen siday uga dhamayn lahaayeen duurjoogta gobolka kolley inta aanu annagu ka warhayno si khiyaaro ah ayaanu waxaan u weynay duurjoogtii oo awal aanu maajkuud noo malaysnay tirada ay yeelan karto ay tahay baanu weynay dhammaanteed wax yaroo adigu toban ka yar maaha intaa kadib annaga oo shakigaa weynina dhexdeeda ku kala jiro waanu isleenahay ma dadkaa cuna oo si kale u cuna oo goormaha la cunay oo isku wareegayna oo aanu baadigood ugu jirro ciddii cuntay nin walibana ka dhaartay oo aanu ku dhibannahay hawshaas aanu aada uga hawlanahay waxaanu aragnay shalay maalintii ahayd oo bishuu lix iyo labaatan akaay ahayd september diyaarad kusoo duushay badweynta intay kasoo duushay kuna soo degtay ereyada xaafuun meel u dhow oo u jirta lix ilaa toddoba mayl waxay diyaaraddaasi samaysay deerooyinkii bay qaadatay deerooyinkii bay qaadatay laba haboo cararaya ayaa naga hor yimi annagoo meeshii baabur wada loo warwareegayna oo si xaaladda diyaaradana la yaabanayn dad meeshii joogay baanu hellay waxay yidhahdeen diyaaraddu way fadhiisatay deerooyinkii bayna qaadatay annaguna waaba ka cararayo marki hore waxaanu mooday inay hawl kaleeto oo nafta iyada doonayso arrintaas si life oo khiyaaro ah ayay u dhacday waa garta marka arrintan muddo intee laeg bay soo jirtay
muddo arrintani waxay socotay oo diyaaradani ku wareegeysay meesha annagu si aanaan fahmin waxay qabato muddo dhowr iyo afartan cishaa ayaanu arkayni muddo dhowr iyo afartan cishaa adugu beri iyo bar meelahaas ayaanu arkayni waa garta marka horey ma u dhici jirtay marka arrimahan horay haddee way dhici kartaa inay udhici jirtay laakiin annagu uma dhug lahayn manaan moodayn dad baanu moodayn inay ka ilaalinaya dalka waxyaala mataqaanaa sida al-shabaab daacish iyo wixii lamida inay ilaalinayaan baanu moodaynay uma moodayn annaga kuwa weerar nagu ah waa garta marka haddii deerooyinkan ay qaadatay diyaaradda sidaad sheegtay maxaa tallaabo marka ay dadku qaadeen iyo weliba maamulka deegaanka
tallaabo la qaadi karo oo tallaabo ku beegani hadde waa tallaabo military awooddeedna ma lihin annagu awooddeedna ma lihin inaan u sheegno saxaafadda iyo warfidineedna inaan warfidiyeednada u sheegno waa de waa ku qasbannahay marka iyagu markaa shaygi yeel lahayen iyagaa og iyo cidday u sheegi lahaayeen inaan warfidiyeednada iyada u sheegno way noola ekaatay waa garta marka wax go-aan oo horey aada uga gaadheen arrimaha la xiriira ugaadha ama duurjoogta deegaanka ku sugan miyaa jiray mid weyn baa jiray oo isugu jira xabsi iyo ganaax labadaba qofkii lagu arko inuu duurjoogta ku dallaabsaday ee mataqaanaa wax la yidhaahdo dhibaato inuu ku sameeyo qofkii loo oqoonsado ganaax iyo xabsi baa ka goonaa oo ka qoran diyaaraddan maxay tahay marka sababaha ay deerada ay u qaadatay sida adigu aad sheegtay
ma garan karno siday uqaa sababtay u qaadatay cunid miyaa inay meelo kale ku beertoba ma garan karno annagu sababtay u qaadatay laakiin kolley de haddii waxa adiga xoolahaaga la qaato ma kala jeclin haddii xoolahaagii la cuno iyo haddii la tabcado la dhaqaalaysto midna maad kala jeclin oo adiga waa lagaa qaatay hantidaadi idinku miyaa idin tira koobnaayeen
annaga tira koob guud oo aanu tirinay waa ugaar kuma samayn laakiin waxay noo ahayd meelaha ay kala joogaan markii aanu tira guud isu geysanay ilaa wax laba boqol ku dhow bay noo ahaayeen xaafuun keliya ayay laba magaalo weeye oo midna wadaa la degan yahay midna laga soo guuray dan laga soo guuray baabuurta ayaanu xataa ka ilaalin jiray ma ay ahayn ugaar cararta ma ay ahayn ugaar mataqaanaa yar oo meel keliya aad ku arkaysa waxay ugaar dhowrba kaaga soo horbaxaysa iyadoo weliba aan cararayn oo hebed ah oo aan aqoon mataqaanaa xabad lagu rido iyo dhib lagu sameeyo midna ma wax soo jireena wax soo jireena wey waayo shalay waxa ay qaadatay ma ahayn ugaartii oo dhan shalay ma qaadan ugaarta waanu weynay waan doondoonayna sababta ugaarta loo waayey marka annaga oo aada iyo aada ugu yaaban sidii sabab ula yaaban waxa ugaartii qaatay ayaanu aragnay iyadoo guraysaba wareegisteedana waanu arkaynay oo sababta ay doondoonayso ma aanaan u qaadan nooca inay tahay si kale ayaan u turjumanay wareegisteeda inagu dul wareegayso cid kale oo aada la xiriirteen oo arrintan aada u gudbiseen ma jirtaa
maya maya maya maya waxaanu ku talagalnay inaanu idinkaanu cid idiin soo diray in layna xidhiirsiiyo inaanu idiin sheegno inaad markaa idinku fidisaan oo magaalo annagu waxaanu joognaa degmo ah oo aada u fog inaad markaa idinku la xidhiirtaan ama wixii hantideenna gurtay aad sidaad dee ula dagaalami lahaydeen idinka tallaabo aad ka qaadaan tallaabada inaad idinku qaadaan af iyo adinba maxay tahay waxaad ka filaysaa marka in laga qabto
waxaa laga qaban karaa diyaaradda meel baa laga leeyahay diyaaradaha guranaya iyo hantida boobaya meel baa laga leeyahay dal baa laga leeyahay halkana yani maamul ahaan kolley xiriir baa lala leeyahay oo waxaa la garan karaa cidda lagala xiriiri karo maamulka iyo madaxda sarsare iyo saxaafadda intuba